faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan halkana waa raadhiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan haddii allaha awoodala laga helo waxaa ugu dooroon qaraxyo khasaare geystay oo ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug kenya oo beesha caalamka ugu baaqday in al-shabaab lagu daro ururada argagixisada caalamka madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo ka hadlay sababta ay mar walba isbeddelka ugu samaynayaan maamulka gobolka hiiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo sheegay in isqabqabsiga madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya ay sabab u tahay in uusan jirin dastuur kala xadidaya xildhibaano ka tirsan hirshabeelle oo ku dhawaaqay inay ku howlan yihiin xalinta dagaalbeeleedyo ka dhaca shabeellada dhexe wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya oo soo saartay shirkadaha ku guulaystay qaadista xujayada soomaaliyeed qodobadaasi wixii soo raaca warka duhur ayaad ku dhegaysan doontaan balse iminka
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha toddobaad labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaas aad maqasheenna waxay ahaayeen waarkeena duhur ee maanta kuwooda ugu door karoon imikana waarkii oo dhan qaraxyo khasaare geysta ayaa maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug qaraxa koowaad ayaa ahaa mid ka dhacay maqaaxi kasoo horjeeda xarunta enji sidoo kale qaraxaasi khasaare ayuu geystay midka labaad ayaana ahaa qarax ka dambeeyey oo xarunta booliiska magaalada dhuusamareeb meel u dhow ka dhacay wararkii ugu dambeeyey oo dhan waxaa la socday cabdulaahi wadane oo ka mid ah wariyaasha raadhiyo cadaado uga soo warrama magaalada dhuusamareeb qadka teleefonka ayaan kula xiriiray wuxuu sharaxaad iga bixinaya qaabkii ay wax u dhaceen xaaladda siday hadda tahay iyo howlgallo ay wadaan laamaha amniga galmudug waa mahadsantahay shaaficiyo qaraxa koobaad waxa uu ka dhacay maqaaxi afaafka hore ku taala xarunta inji oo ah howl shirara islamarkaana inta badan waa maxfiiska madaxa xukuumadda dowlad goboleedka jamhuur sheekh shaakir cali xasan maqaaxidan sidaas uga fogeyn oo kasoo horjeedkaayo qaraxaasi ka dhacay qaraxaas khasaare ka dhashay waxa waxaa hal dhimasha iyo weliba saddex dhaawac ah oo laba laba qof oo shacaba iyo weliba hal xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada maam baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug sidoo kale qaraxaas wararka kususan waa warar soo dhawatiraya waxay dadka qaar sheegayaan ama xilli horeba la shaaciyey in uu qaraxu ahaa mid ismeedaaliyo ku xirnaa balse saacdo kadib waxaa haddana baraha bulshada wareegaya warar ku saabsan in qofka kaasi ku dhinto ahaa shaksi deegaankaas islamarkaana ka tirsan askarta maamulka galmudug bal mise meydka qofka halkaasi ku dhintay waa nin magaalada dhuusamareeb laga yaqaan oo kamid a bulshada magaalada dhuusamareeb wararkuna ay sheegayaan inuu askari ahaa waxaa wararku ay sheegayaan ama waa shaafici oo laisku cayaayaa inuu qaraxa ninkaasi ku xirnaa iyo weliba inuu maqaaxida ka dhacay dufiinta badan waxaa loo badinayaa inuu maqaaxida qaraxu ah mid ku aasnaa sidaasna ninkan shacabka ah oo goobta u fadhiyay qaraxuna uu sidaas ku qabsaday halkaana uu ku geeriyooday weli lamaha ammaanka kama aysan hadlin si dhaban uma xaqiijin howlgalla ayaa jira magaalada saacad kadib ama daqiiqdo kadib markii qaraxaas soo dhacay ayaa jugta qarax kale laga maqlay mid kamid a xaafadaha gaar ahaan agagaarka saldhigga booliska degmada dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb geeygoodu saaka waa uu ka duwan yahay sidoo hore qaraxaas labaad wax khasaaraha kama dhalinin waxaana lamaha ammaanku ay gacanta ku hayaan dad laga shakisan yahay inay qayb ka ahayeen qaraxyadaasi dhacay howlgalla ayaa jira magaaladana wadooyinka qaar ciidamo ayaa lasoo tubay sidoo kale isku socodka dadka gaadiidka dhusmarada ayaa maanta ah mid sidoo hore ka duwan baaritaano dheeraada ayaa jira waxaana magaalada howlgalakooda ciidamada qaybooda kala duwan booliska militariga iyo weliba nabad sugidda oo heer qaran ilaa iyo weliba heer dowlad goboleed marka dhusumareeb joogoodu maanta uu ka duwan yahay sidoo kale bulshada dhusumareeb oo aysan ku cusub yihiin falalkan qaracyada ah ayaa iyaguna subaxan iyo weliba guuh ka dhashay arrimahaasi wadooyinka dadkii ayaa iskugu soo baxay waxaa aada loo walaalahayaa arrimahan magaalada kusoo subaanaaday waxaa qaraxyadan ay imaanayaan shaaficiyo xilli oo magaalada dhusumareeb ku sugan yahay wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali qeerre wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga gudaha maxamed abuukar sidaw ducaale wasiir gudaha wasaaradda arrimaha iyo weliba taliyaasha ciidamada sida taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal daahir aadan cilmi naqasho booliska iyo weliba asluubta madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug shoon shaakir cali xasan iyo weliba mas-uuliyiin kale ayaa dhusmareeb ku sugan waxaana sida looga ogyahaaba dhusmareeb ay isku diyaarinaysaa martigelinta shirka dib u heshisiinta oo dhusmareeb uu kaga dhawaatay guushiisina taalo cafa cali qeerre waa xilli hore shaaficiyo howlgalla ayaa jira laamaha maakuna xiriirada nala sameena waxa ay sheegeen in saxaafadda marka howlgalladaasi soo gabangaowaan ay kaga warbixin doonaan khasaaraha dhabtaana ilaa ay haatan la xaqiijiyey qaaxyadii maanta dhusumareeb ka dhacay waa saddex dhaawaca iyo hal dhimasho marka wadani si fiican ayaan kuu fahmay kawana dadka dhaawaca iyo ka xaaladooda xaggee lagu dabiibayaa sidayse tahay xaaladda dadkii dhaawacyadooda kasoo gaareen qaraxaasi waxaa lagu dabiibayaa isbitaal waa mid kamid a isbitaalada ku yaala magaalada tandhusmarada caasimada galmudug xaaladoodu waa wanaagsan tahay mana jiraan dhaawacyo culus oo sida ay xaqiijiyeen lamaha ama hay-adaha caafimaadka waxay sheegaan in dhaawacyadooda yihiin kuwo fudud marka dhusmareebaa lagu dabiibayaa xaaladooduna way soo halaagaysaa sida wararkan ku helayo wixii kasoo kordhaa howlgalladaas ay ciidamadu wadaan iyo weliba haddii ay dhamaha ammaanku ay ka hadlaan dhegeystayaashuba ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee ay maqlaan aad buu u mahadsan yahay waddani kenya ayaa beesha caalamka ugu baaqday in al-shabaab lagu daro ururada argagixisada caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya muniika jooma ayaa waxay ka hadashay awoodda al-shabaab oo ay sheegtay in weli halis ay ku yihiin gobolka muniika ayaa tilmaantay in loo baahan yahay meel looga soo wada jeesto dagaalka adag ee lagula jiro al-shabaab sidoo kale waxa uu ku baaqday in dhaqdhaqaaqa al-shabaab lagu daro liiska waxa loogu yeero kooxaha argagixisada wasiir muniika jooma ayaa waxay ka hadashay weerarkii kismaayo waxayna sheegtay in ay muujinayso taasi khatarta xooggan ee weli al-shabaab ay leeyihiin waxaa kale oo ay sheegtay in dowladdu ay ka xun tahay weerarkaasi islamarkaasina ay ka tacsiyeynayso dadkii ku dhintay halkaasina ay tacsi tiiraanyala u dirayso beesha caalamka gaar ahaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay u soo jeedisay in ay si deg deg ah ugu daraan liiska argagixisada caalamka al-shabaab al-shabaab ayaa waxay ka dagaalamaan gudaha soomaaliya inta badanna weeraro ayay ka geystaan qaar ka mid a gobolada dalka kenya waxaana ugu dambeeya weerarka ay ku qaadeen huteladhuusda kaasi oo dad badan ay ku dhinteen cabsi ayaa ka jirta gudaha kenya laga qabo in qaraxyo ay ka dhacaan bilaha soo socda sida ay shaaciyeen laamaha ammaanka ee dalka kenya kadib markii la sheegay inaa rag hubaysan oo al-shabaab ay ku jiraan gudaha dalkaasi baadigoob ayayna ugu jiraan sida ay hadalka u dhigeen madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa ka hadlay sababta ay mar walba isbeddelka ugu sameeyaan maamulka gobolka hiiraan madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa ka hadlay sababta mar kasta isbeddelka loogu sameeyo maamulka gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waare ayaa tilmaamay in arrintaani ay saldhig u tahay maamul xumo uu sheegay inay ka jirto gobolkaasi sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay inuu cudur ku jiro gobolka hiiraan sida uu hadalka u dhigay mar uu hadlayey madaxweynaha hirshabelle ayaa intaasi waxa uu raaciyey in loo baahan yahay in wadatashiga guud la sameeyo xaaladda hiiraan laga wada tashado si horumar looga gaaro
ummadda reer hiiraan waxaan rabaa inaan hal shay u sheego hadduu ruux qandhado oo qandha qabato waxaa la yidhaha baanadool ha la siiyo bal inay qandhadu ka soo jabto haddana wax yar kadib qandhadiiyaa ku soo noqonaysa bal baanadool ha la siiyo xoogaa qandhadiiyaa ka jabtay marka dambe waxaa caddaanaysa inuu cudurku baanadool ka weyn yahay maamulka isbeddelkiisa waxaa la yidhi shabeellada dhexe waxba lagama beddelin maamulka hiiraan isbeddelkiisu wuxuu tusaale u yahay oo calaamad u yahay cudur ku jira jidhka hiiraan waxaan rabaa inaan idiin sheego annagoo la kaashanayno dhammaan inta hiiraan ay laxjecladu ka hayso inaan bilaabi doonno haddii ilaahay idmo wadatashi guud
saddexdii sano ee ay jirtay hirshabelle waxaa gobolka isku bedelay in ka badan lix guddoomiya oo uu mid kastaba xaafiiska joogay muddo yar guddoomiyihii ugu dambeeyey oo ahaa yuusuf axmed xagar dabageed ayaa shalay si rasmi ah xilka ugu wareejiyey guddoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay gobolka hiiraan dabageed ayaa muddo diidanaa inuu xilka wareejiyo waxaana dagaal ka dhashay xiisadaasi ku dhintay taliyihii booliska ee gobolka hiiraan marxuum maxamed macow xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxay sheegeen in isqabqabsiga madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya ay sabab u tahay inuusan jirin dastuur kala xadidaya qeexayana madaxda ay leeyihiin maamul goboleedyada xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa wuxuu ka hadlay arrimo badan oo la xiriira dastuurka aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo sidoo kale awoodaha maamul goboleedyada oo uu sheegay inay ka gaabisay dowladdii hore ee xasan sheekh maxamuud islamarkaasina aysan dejinin wadacad oo ay ku shaqeeyaan waxa uu sheegay dhismaha maamul goboleedyada iyo sidoo kale aqalka sare inay soo bilaabatay xilligii xasan sheekh maxamuud hase ahaatee aysan jirin wax sharci amaba dastuur ah oo ay u dejiyaan kaasi oo ay raacaan sababta isqabqabsiga ka dhex keenta madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya ayuu sheegay inay tahay in uusan jirin dastuur qeexaya awoodaha ay leeyihiin maamul goboleedyada taasina ay keentay in dalka uu yeesho madaxweyneyaal badan oo mid walba awood isbida iskuna haysta inuu yahay mid ka madax bannaan kan kale waadkaan ku xusay oon ku idhi aqalka sare waa mid cusub ee hadda isaga ee maaragtay aburistiisa ayna ku timid maaragtay madashii madaxda maamul goboleedyada iyo maaragtay dowladdii madaxweyne xasan sheekh iyo guddoomiye jawaari iyo ra-iisul wasaarihii markaa cumar cabdirashiid keliya waxay iyagu ka shireen ka shawreen waxa iyaga ay markaa ku salaysiiyeen awoodaha uu yeelanayo iyaga keliya ay ahayd malay dejiyeen laakiinna sida nidaamka dastuurigaa uu qabo waxaa loo baahnaa in aqalka sare inta aanan lagu dhawaaqin ee in sharciyadiisii marka ugu horreyso la sameeyo sida hay-ad kastaba oo waajib ay u tahay in markii iyada shuruucdeeda la keeno oo baarlamaanka ama si nidaamsan markaa iyaga looga doodo oo dastuuriyan markaasi iyadoo wixii markaa shaqadeeda iyo waajibaadkeeda ay qodobaysan yihiin ayaa markaasi hay-adii iyadu la samayn karaayo loo la magacaabi karaa intii markaasi masalaadeeda ee iyada loo igman lahaa waxyaabo badan oo hadda jira xataa ee dhibka wada ee maamul goboleedyada oo iyo dowladii dhexe isku dhacooda hadda inta badan ee iyagana ayaa sababtaa mid la mid ah ayaa waxay tahay maamul goboleedyadii oo aanan la keenin sharcigii ay ku shaqayn lahaayeen iyo awoodaha iyaga ay leeyihiin ayaa waxay noqotay iyadana sidaas oo kale mid ay ku yimaadaan oo toban madaxweyne wadanka maanta inuu yeesho oo ayaga ee keentay in nin walba uu la baxo magac dowlad iyo magac madaxweyne oo nidaam sharciyeysan oo fasiran oo la garan karo oo meesha ay ayaga biyadahooda madaxooda u yahay aanan tilmaanayn ayaa waxay noqotay waxyaabaha caqabadaha ee iska horkeenayay hataa awoodihii dowladda sare ee dhexe iyo tii maamul goboleedyada oo iyagu markaa la rabay inay ku cadaadaan dastuuriyan qodobo oo la yaqaano oo soo maray nidaam baarlaman maadaama aan ku shaqaynayno baarlamanka xildhibaano ka tirsanna baarlamaanka hirshabeelle ayaa waxay ku dhawaaqeen inay ku howlan yihiin xalinta dagaalbeeleedyo ka dhacay shabeellada dhexe xilli qaybo ka mida gobolka shabeellada dhexe ay ku dagaalamaan beelo walaala oo halkaasi wada dega ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle dagaaladii ugu dambeeyey halkaasi ka dhacay ayay sheegeen in xildhibaanada in dhibaatooyin badan ay geysteen islamarkaasina loo baahan yahay in laga waantoobo dagaalada loona soo jeesto sidii lagu xallin lahaa xildhibaan cali siciid sheekh maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo la hadlay raadiyo cadaado waxa uu sheegay in ka xildhibaana ahaan ay ku howlan yihiin sidii beelahaasi nabad loo dhexdhigi lahaa islamarkaasina diriirta lagu joojin lahaa bulshada gobolka shabeellada dhexe iyo guud ahaantan hirshabeelle ayuu ugu baaqay in si wada jira ay ugu istaagaan sidii dagaaladaasi loo xalin lahaa islamarkaasina dhibaatada halkaasi ka jirta xal loogu bedeli lahaa gogolaa la dhigay waa laysu imid koley waa lasoo dhameeyey marka hadeeray soo gocato mataqaana dhibka uu soo ziyaaday marka waa wa kolley shaydaanka dambe ayaan leenahay mataqaana ummadda qulubtooda allah maaragtay soo wanaajiyo tan dhacdayna kolley un dadka ay qusayso maarata maamulada kala duwan inay un mataqaan u gurmadaan dadkaas dhibka geystana kolley cadaalad la soo saaro marata cadaalad ay helaan dadka dhibaato ku dhacday marka kolley annagu mar walbaba ka mas-uuliyaed ahaan dhibaato kuma baaqayno mana nihin dad dhibaato ku baaqdo laakiin waxaan leenahay un dadku cadaalad sax dagaalada mar walba dhacayana waa in mataqaana loo helaa nidaam sax wallahi waa saa sheegtay waa un kolley mataqaana waana ka hadalna kama aamusno mar walbaba inaan mataqaana mas-uuliyadda naga saaran aan gudano dadkaas mataqaana inaan u samayno nidaam saxa oo waanwaan saxa ama mataqaana dib heshiisna saxa loo sameeyo qolo walba maaragtay ama xukuumadda naqata ama ha ahaato baarlamaanna inay un kolley iska xil saaraano dadkaas ay nabad helaan laga shaqeeyo kamana aamusino mar walba mataqaana taas waa waxaan mataqaana dariiq walba la taagana waana rajeeyayna mataqaana in la maqlo oo aqli furan lagu maqlo insha allah baaqii ugu dambeeya wuxuu yahay mataqaanaa dadku ha isu tanaasulaano waxa dhexdooda ahayna hadha ha dhameeyaano nimanka mataqaana dhibka geystana kolley qolooyinka ama lagu magacaabo yacni kaaba qabiilada haday nidaam saxa la yimaadiin dadkaas ehelkooda ilan caruura dhammaanayso dagaalkuna mataqaana mar walba haddoo dhaco dhibaatada u geysanayo waa naqaanaa soomaalidu waxay tiraa dagaal wiilkuma dhashay wiilaa ku dhinto marka in inta mataqaana aqligu shaqeeyo nidaam saxa lala yimaado dadkaas mataqaana dhammaanaya dhalinyarada oo mustaqbal kale ee lagu dhammaynayo maalin walba inta laga fikiro nidaam saxa lala yimaado mataqaana aan dadkeena aan badbaadsan oo dadkiisa qaabkay ku badbaadayan laga shaqeeyo maalin walba in laisdiro waxna sameey maysa hadalka xildhibaanka ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo jimcihii lasoo dhaafay dagaal xoogan uu halkaasi beelo walaalaha ku dhex maray waxaana xusid mudan in khasaare kala duwan uu ka dhashay dagaalkaasi oo dhimasho iyo dhaawacba iskugu jira maamulka hirshabeelle waxgaradkiisa iyo qaybaha kala duwan ee bulshadana waxay ku baaqeen in dagaalkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan lagu joojiyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya ayaa soo saartay ee shirkadaha ku guulaystay qaadista xujayada soomaaliyeed jila jaamac jile wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulan waxa ay la qaadatay mas-uuliyiin ka socod shirkadaha u adeega xujayda soomaaliyeed ee sanadkan ku guulaystay inay xujayda qaadaan kulankan ayaa waxaa looga hadlay wanaagsan ee loogu adeegi lahaa xujayda soomaaliyeed waxaana kulankan goobjoog ka ahaa wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedyada dalka ka jira wasiirku xogeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta cusmaan aadan dhuubow ayaa waxa uu sheegay in sanadkan konton iyo sideed shirkadood ay u tartamayaan daabulidda xujayda soomaaliyeed ha yeeshee ay ku guulaysteen toban iyo kow shirkadood wasaaradduna ay la shaqayn doonto waxa uu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay sanadkan samaysay wax ka bedel waxyaabihii ay ka caban jireen dadka soomaaliyeed ee xujayda ah islamarkaana uu rajaynayo in lagu guulaysan doono
runtii dadaal badan waxaan aada iyo aad iyadoo diyaargarowga wasaaradda iyo tiimka xagga joogaba ay tahay in sanadkan wax badan laga bedelo wax badanna ay kolley aan rajeynayno in ay ummadda arki doonto si waafi ah iyadoo kolleyba aad garanaysaan in aan birbaba isbedelada socda ee qaabka hadda u socdaan ay tahay mid aan rajeynayno in sanadkan xujiyada intaysa ka dhaqaaqin muqdisho iyo gobolada ilaa ay ka gaarayaan goobihii cibaadada maka madiina intiiba goobaha mashaacirta waqtiga xilliga shanta cisho ah intiiba life inay noqon doonaan oo la soo gudbin doono oo lala socon doono anigoo kulleyba si gaar xil gaara isaga saaray taasna ay tahay mid eh, guusheeda leh in munadimiintii lagu guuleysto in markii ugu horreysay ahayd in muddo saddex bilood eh, visa multiple ah oo shaqo ah haddana looga helo dalka sacuudiga taas oo ah midda hadda hawsha ee dhaqaaqa sii gelisay oo ah inay maanta iyaga iyo bicsadooda ay ku sugan yihiin dalka sacuudiga maka iyo jiddaba intaa u dhexeyd waa runtii mid guul u ah in xamlo kaste ama shirkadihii ee dadkay sida gaarka u doorteen ay hawshooda socota aad buu umahadsan yahay jira guud ahaan waxaa intaa ku dhan warkii duhur aad kala socotaan raadiyo cadaado f m sideed sideed dhibic shan gaartay siciid alle iyo cidda uu sagay wax dib kaga daalacan karaan baraha internetka ku leenahay ee www radiocadaado com iyo barteena facebook oo ah raadiyo cadaado warkan warka xiga duhur wanaagsan